faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr ibraahim raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiimiyo duur wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka duurama raadiyo hadaado qodobada warka duurama maanta aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn faafaahin dardoa ka soo baxaya dalal qofesar oo maantay ka dhacay magaalada muqdisho banaanbaxinta waato maanta ka bilowda magaalada baydhabo ee caasimada koofeedgaarka ee maamulka koonfur galbeed banaanbaxin kuwaas la bilaabeen oo maanta ka dhacay degmada bardaale ee isla gobolka baay wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qiyaar horsaginaysa aqbala doonin nala shaqaystaa dadaala lagu xallin khilaafka ka dhashay mooshinkii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo bilowday dagaalada taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ciidankii sababka laga dhigay burcad koonfur afrikaan ah looga baad ay ka qadan jiray ganacsada soomaali ah oo maxkamada ka soo hor muuqday midowda afrika oo beenaseeyey in lay ku lug lahayd qabashada mutaan rabu cala oo mansuura laga soo qabtay magaalada muqdisho magaalada baydhabo raha barlamaanka ummadka arrimaha soomaaliya oo tagay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ka badbaa doonaa mooshanka codkiisa lagala noqonayo beesha caalamka warka soo saarta xaaladaas si qasmaysa ay ka tagan magaalada baydhabo ee gobolka baay abaarka caalamka warka dowladaad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn lix askari oo ku geeriyootay waddanka afghanistan iyo nigeriya oo xilaadanka ka hadlaya unhcr intaas waxaa in qodobada ugu doorka roon warka dowlada raadiyo hadaado goor diya gurba warkaas waa inaa qaaqaasana
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
wadwarsi abdiya taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa dhegaysateen qodobada ugu doorka roon warka duurnima raadiyaha cadaado warkiina duur waxaa soo saaray sheermake maxamed maxamuud cumar axmed raac cumar saxeefe ayaa farsameynaya xasan axmed maxamed ayaa la socodsiina ee kusoo dhawaada warkii oo dhan wararka aan ka helayno magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bahay ayaa waxay sheegayaan in halkaasi maalinka saddexaad ay ka socdaan banaanbaxyo rabshada wata dadka banaanbaxa dhigaya ayaa si weyn uga soo horjeeda xargii loo geystay wadaadka mukhtaar rabi cali oo mansuuro kaas oo ka mid ahaa musharaxiinta doorashada dhowaan ka dhacaysa baydhabo ee madaxweynaha koonfur galbeed dad goobjoogayaal ah ayaa waxay inoo sheegeen saaka jawiga baydhabo uu ka duwan yahay maalmihii hore waxaana si weyn u socda magaalada baydhabo banaanbaxyo waaweyn sidoo kale waxaa maanta fasaxan dhammaan iskuullada ku yaala baydhabo ayadoona ardada waxbarata iskuulladaas u bilaaban lahaa maanta imtixaanka teramka ah wariyaal ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxay sheegeen in la jira isgaarsiinta magaaladaasi taas oo yarayn taas oo yareysay in wax weyn laga ogaado xaaladda sii ka waa sii cakrimaysa ka tagan magaalada baydhabo ee gobolka baay faahfaahin dheerada ayaa laga helayaa ku hubeysan oo xalay qof shacaba ku dilay degmada dharkiinle ee gobolka beerander magaalada muqdisho marxuumka la dilay ayaa ahaa mid qof nina ah waxaana magaciisa lagu sheegay aadan cali dilka ayaa si gaara wuxuu uga dhacay xaafadda wariyaasha degmada dharkiinle ee gobolka beerander ee magaalada muqdisho kooxda dilka geysta ayaa goobta ka baxstay ciidamada ammaanka ayaa tagay goobta dilka oo ka dhacan iyadoona halkaasi baaritaano xoog leh ay ka samaynayaan wararkan ka helina degmada bardaale ee gobolka baay ayaa waxay sheegayaan in halkaas uu ka socdo banaanbax xoogan looga taageerayo mukhtaar rabow cali oo mansuur dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay ku qaylinayaan eryo ay ka mid yihiin iigeeya mukhtaar rabow cali oo mansuur waxaana gab ahaanba xidhan ganacsiga degmada bardaale ee gobolka baay sidoo kale banaanbaxyaashan ayaa ah kuwo aada u caraysana waxaana ay kasoo horjeedaan xariga loo geystay mukhtaar rabow cali oo mansuur kaas oo maalin hor leh lagu waa maalin ka hor lagu xiray lagu xiray magaalada baydhabo islamarkaana la keenay garoonka adaacadda ee magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa mudaharaadyo xoogan ay ka socdaan magaalada baydhabo ee xarun kumeel gaar u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana mararka qaar la maqlaya rasaas dhacaysa wariyaal ku sugan baydhabo ayaa waxay noo sheegeen in la jira isgaasiinta magaaladaas taas oo yareynaysa in wax weyn laga ogaado xaalada sii cakrimaysa ay ka tagan magaalada baydhabo ee gobolka baay warka doorbe raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan calkiir oo ku sugan dalka qatar ayaa si kale ugu u weeraray siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku ah dowladda federaalk soomaaliya xilli uu kulan la qaatay jalada siyaasiyiinta mucaaradka xasan calqiir ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in isagii madaxweynaha maxamed cabdulla farmaajo aysan aqbaleen in la cabsiiyo
inta annagu aan joogno xukunka waxaan idiin ballan qaadayaa inaanan aqbali doonin in nala cabsiiyo inaanan aqbali doonin dariiqa saxdaa nala ka leexiyo inaanan aqbali doonin in la yidhaahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya kayga iyo kan madaxweynaha waxaan idiin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka soomaaliyeed oo mahadsantiisa
hadalka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa u muuqda fariin ku socota siyaasiyiinta mucaaradka ah dowladda federaalk soomaaliya oo xildhibaan katirsan golaha shacabka ee mooshin ay ka keeneen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo dadaallo kala duwan oo lagu xalinaya khilaafka ka dhashay mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ayaa ka bilowday magaalada caasimada ah ee muqdisho daladan ayaa waxaa waday xildhibaan katirsan labada aqal iyo sida gaara sidoo kale qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed waxaana ay booqdeen guriga guddoomiyaha golaha shacabka uu ka degan yahay magaalada muqdisho senator cismaan senator cabdisaaq cismaan gulle cabdicali macalin xasan iyo sidoo kale cabdi axmed dhuxulow iyo sidoo kale cabdiwaaxid cilmi goonjeex cabdulaahi cabdi garoon iyo sidoo kale yuusuf geelle ogaas iyo senator cabdisaaq axmed cali oo ka mid ah golaha shacabka ayaa ku howlan xalinta khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka iyo weliba mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo waxaa sidoo kale muuqda khilaafka guddoomiyaha baarlamaanka maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan ku-xigeenkiisa oo kasoo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo odayaal ka mid ah kuwa ugu caansan soomaaliya ayaa maanta booqday guriga guddoomiyaha golaha shacabka maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan kuwaas oo la kala hadlay khilaafka baarlamaanka iyo weliba mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo wararkii raadiyaha cadaada ay ka helaysa magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in la taliyaha sare ee guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya cabdiqaadir maxmed nuur jaamac laga dhigay hubkii ay wateen ilaalidiisa iyo gadiid cabdibilaaha oo ka mid ahaa kuwa isaga lagu waardiin jiray cabdiqaadir maxmed nuur jaamac ayaa khamiistii ciidankiisa looga yeedhay xarunta xisbiga taliska ciidanka halkaas oo loo sheegay in la sii doono mushaar balse markii halkaasi ay tageen lagu wargeliyey inuu hubka ay dhigaan gadiidkan ay ka tagaan sababtoo hubka dhigidda loogu sameeyey ilaalada taliyaha la taliyaha guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa laga xirinayaa inay tahay arrimo la xiriira mooshinka laga keenay madaxweyne farmaajo oo gacanta ku hayo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan shabakada wararka ee news ayaa waxaa ee kasoo baxda dalka koonfur africa ayaa qortay in afar burcad ah laga soo ogeeyey inay ganacsi soomaali ah oo dhowaan waa dukaamo ku leh deegaanka rifti oo ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada cape town ka qaadan jireen lacaga baad ahaa oo ay sheegeen inay ganaxsata ka difaacayaan kooxa burcadda habaysan ee weerarka kusoo qaada eedaysanayaashan ayaa waxaa shalay tegay maxkamad ku taalla degmada walaajin oo u dhow magaalada cape town iyagoo lagu idinayo inay goob kasta oo ganacsi ah ay soomaalida ay leeyihiin deegaanka rifti ka qaadan jireen lacag dhan laba boqo- waa laba kun oo dollar lacagta maraykanka ah Gar- waa garsooraha maxkamadda lagu magacaabi jira sakira maxamed ayaa sheegay in ganacsata soomaali ah sheegay in qoray lagu cabsin jiray xilli u sugnaa goob lagu ciyaaro loona sheegay inuu ganacsatada kale ka qadan jiray lacagabaada war-saxaafeed uu ergagaarka ee arrimaha soomaaliya uu soo saaray u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna madaxa howlgalka midooda africa ee amisom amboster francisco mandera ayaa wuxuu kaga hadlay xeesadda colaadeed ee ka taagan magaalada baydhabo iyo xariga mukhtaar rabuc cala mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagan qabashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ambasador francisco mandera waxa uu tilmaamay inuu doonayo inuu sheego dadweynaha iyo kuwa wada shaqaynta la leh inaysan amisom qayb ka ahayn qabashada mukhtaar rabuc cala masir in loo soo gudbiya magaalada muqdisho qoraalkaasi wuxuu ku xusay in amisom ay sii wada doonto aqoonsiga iyo xushmaynta madax banaanida dadka iyo dowladda soomaaliya wuxuuna ku celiyey in amisom ay naagayso ay nagaaganayso dhexdhexaadnimada iyo filinta waajibaadkooda howlgalka u joogaan soomaaliya dhinaca kale ergeyga qaaska ah ee midooda africa ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna madaxa howlgalka midooda africa ee amisom francisco mandera waxa uu ugu baaqay dhammaan dhinacyada ku qoseyso xiisadda inay xaliyaan arrimaha ku aadan xiisadda haatan ka taagan soomaaliya doorashooyinka soo socda maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana amisom ay xurmaynayso ay xurmayn doonto sharciga dhaqan iyo qiimeynta dadka soomaaliyeed war-saxaafeedka ambasador mandera ayaa waxa ugu dambeynta uu ku muujiyey inay aad ugu yihiin dadka noloshooda ku waayay rabshadii baydhabo ka dhacay wuxuuna tacsi u diray qoysaska iyo heladii ka geeriyoodeen baydhabo wuxuuna sidoo kale caafimaad u rajeeyey kuwa ku dhaawacmay rabshadaha sii cakrimaysa ay ka taagan magaalada baydhabo ee gobolka baay ergigii hore u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael keaton ayuu halkaasuu ka sheegay waraysi qaas uu siinayay hay-adaha wararka jarmalka ee dheye waxaynu ku tilmaamay inay si xumo ay tahay buuq siyaasadooda soomaaliya wuxuu xusay inaan lasii xallin karin inaan la xallin karin gacmaha leens dhaafsanayo siduu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in taasi qayb ay ka tahay walaaca aasaaska u ah beelaha iyo ololaanka xalinka iyo helitaanka awoodaha iyo dhammaan wixii la halmaalaa siduu hadalka u dhigay waxaan ka shaka qaba in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo uu ka badbaadi doono mooshinka haatan yaala waxaan noolaa iyadoo ay marar badan dhaceen arrimo looga soo horjeeda ra-iisul wasaareyaal iyo madaxweyneyaal muddadii ku dhowaanka saddex sano ee aan joogo soomaaliya ayuu yidhi ambasador michael keater oo intaas ku daray in soomaaliya doorashooyin ka dhacan siddeed iyo toban bilood ka hor xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa bisha diseembar sagaalkeedii mooshinka golo joojin ah ka keeneen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo waxaana mooshinkaasu abuuray xiisad siyaasadeed oo ilaa iyo haatan taagan mar walba waxaa la weydiinayaa arrimaha ammaanka iyo haddii ay soomaaliya awoodi karaan inay ammaanka dalkooda la wareegaan waxa uu michael keaton sheegay inuu u malaynayo inay qaadan doonto muddo toban sano ah ama xitaa wax ka badan inay kula wareegaan ammaanka guud ee dalka soomaaliya waraysiga ergagaarka oo ergii hore ee gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael keaton siiyey hay-adaha wararka jarmalka ee d ayaa waxa uu xusay inaysan ogolaansho la-aan soomaaliya cidna dan ugu jireen haddana noqon lahayd dadka soomaalida ah ama dalalka dariska ah etoobiya kenya jabuuti gacanka carameed yurub uma baahano deganaansho la-aan soomaaliya ayuu yidhi ambasador michael ketina warka duurame raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan beesha caalamka ayaa war ka soo saarta xaaladda sii cakrimaysa ee ka taagan magaalada baydhabo beesha caalamka ayaa waxay sheegtay inay ka walacsan yihiin dhacdooyinka ugu dambeeya ee ka dhaca maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo waxaan tac- waxaan ka tacsiinaynaa geeridii ku timid xubno ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo kuwo kale oo ku dhinta baydhabo ayaa lagu qoray warka beesha caalamka ee ka soo saartay gacsalaanta ka jirta magaalada baydhabo tagayaasha mukhtaar rabuc cali oo mansuur ayaa baydhabo ka dhigay waa mudaharaadyo rabshada wata oo dhiig ku daatay wixii ka dambeeyey khamiistii oo dowladda federaalka soomaaliya mukhtaar rabuc cali oo mansuur kasoo xirtay magaalada baydhabo ee xarunta kumaalgaarka koonfur galbeed dowladaha denmark midooda yurub finland faransiiska germany finland italy kenya netherland norway sweden switzerland turkiga uganda ingiriiska maraykanka qaramada midooba ayaa waxay sheegeen in taageersan yihiin doorashada koonfur galbeed waxayna booriyeen in dhammaan dhinacyada ay xushmeeyaan hanaanka doorashada la filaya in sagaal tobanka bishan ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaan dhiirigelinaynaa wadahadal waxdhis ah si lagu xaliya kala duwanaansha siyaasadeed ee looga hortegayo caqabadaha sii horanaya siyaasadda iyo dhaqanka waddanka ayay warkooda ku sheegeen beesha caalamka waxaa xusid mudan in beesha caalamku aysan soo hadal qaadeen waxa ku saabsan xariga mukhtaar rabu calow mansuur oo maalmin lasoo dhaafay dowladda federaalka soomaaliya kasoo xirtay magaalada baydhabo ee gobolka baay warka duurme raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysan oo si toosan kaga imanaya f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertz gorra waxaad dhegaysan doontaan akhbaaradka caalamka ah imikase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaana akhbaarka caalamka ah lix askar ka tirsanaan ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa lagu dilay weerar ka dhacay degmada jey ee koonfur galbeed bakistan meel u dhow xuduudka ee la wadaagta dalka syriya wasiirka warfarinta gobolka muujisiin axmed baadi ayaa wuxuu sheegay in reuters in ciidamadaasi la dilay xilli ay socdaali ku marayeen waddo ku taalla dhulka buroleyda ah ee degmada kajeen ee dalka bakistan dhinaca kale kooxda maleeshiyaadka ah ebola iyo banes oo qoraal oo email ah u kala diray telefishinka aljazeera waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi oo lixda askari lagu dilay afartan kuna lagu dhaawacya iyo ugu dambeeya militariga dalka nigeria ayaa waxyaraada ka qaadeen dhaqdhaqaaqa hay-adda unisef ee waqooyiga bari dalkaasi saacado un kadib markii hakisay howlaha hay-adaha ay ka oodanayeen inay basaasyaha falaalada ismaaminta ah ee ku sugan gobolka andagane goor hore oo jimcihii ahayd ayaa militariga nigeria waxay sheegeen inay hayaan xog xaqiiqo ah oo ku saabsan qaar ka mid a wakiilada hay-adda qaramada midoobe ee carruurta ay tababarayaan inay shaqaalaysiinayaan basaasiin kuwaasoo taageera falaalada boko haram iyo sidoo kale taageerayaashooda waxay sheegtay inay joojinayaan howlaha unisef muddo saddex bilood xilli dambe jimcihii ahayd ay saraakiil ka tirsan militariga ay kulmeen wakiilo ka socda hay-adda muddo yar kadibna waxay ku dhawaaqeen in xiraaddii laga qaaday afyeen u hadlay militariga ayaa wuxuu sheegay in saraakiisha militariga sheegeen unisef inay joojinayso dhaqdhaqyada wax dhimaya amni darrada iyo qaranka wiiqaya ee ee meelahaasi ka dhacaya militari ayaa waxay sheegay inay boorinayaan wakiilka unisef inay hubiyaan inay macluumaadka la wadaagaan hay-adaha ku habboon war kasta oo waxqabad leh ama wax tababar kale halkaasi kasoo qabanayaan guud ahaan iyo gab ahaanba dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanaya warka duuramaa si toos aan kaga imanay raadiyo cadaado warkiina duur waxaa soo saaray maad nuur axmed sharmake maxamed maxamed ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaan la socodsiinaya cidda warka uu sugo asoo qoliyo maqal iyo qoraal safar u watay waxay duuga barbaraan karaan beeshkan tureetan kulina w w dot radio cadaada dot com adduunka dhanna waxaa nagala socdaan alida dubinta tooska leef sarafka intaan warkan warka kala dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu